أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wbarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andalus duhurnimadan idin haysa kuwada ugu door karoon waxaa kamid ah dowladda saliibiyadda uganda ayaa safka hore kaga jirta dowladaha uruushka ka qoranaya calooshadu shaqaystayaal ka qayb qaata dagaalka yukrain dabgeystay khasaaraha hantiyadeed ayaa ka kacay warshad ganacsi oo ku taala magaalada boorama ee waqooyiga dalka soomaaliya madaxii hore kooxda ardada soomaaliya ayaa mar kale ku eedeeyey xasan garguuta inuu doonayo inuu boobo doorasho gaaleedka kooxda ridada haweenka ku dhaqan wilaas saamiga ee mudug ayaa hadiyada kala duwan ku wareejiyay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas tiro askara oo isugu jirta xabashida ethoobiya iyo kuwa murtadiinta ayaa ku dhaawacmay howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka baa iyo jubbada hoose boqolaal ruux oo isugu jirta fuqare iyo masaakiin ayaa ka faa'iidaystay sikada xoolaha nool wilaas saamiga ee shabeellada hoose ka qaybisay magaalada kuyimborow iyo deegaanada hoostaga wilaas saamiga ee bakool ayaa ku boorisay bulshada ku dhaqan wilaayada inay sii xoojiyaan kaalinta ay kaga jiraan jihaadka bariga afrika hogaanka dhaqanka ee beesha luwa ayaa la guddoonsiiyey abaalmarin xilli beesha kaalin muuqata kaga jirta halganka jihaadka أمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo talaadaha taariikhna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha rabiicul awal sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan dowladda saliibiyadda uganda ayaa safka hore kaga jirta dowladaha uruushka ka qoranaya caloosho shaqaystayaal ka qayb qaata dagaalka ukraine faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeena khaalid xasan dalka uganda ayaa safka hore ka galay liiska wadamada uruushku ka qoranayo calooshoodu shaqaystayaal oo u adeegsado dagaalka ukraine arrintan ayaana bannaanka u soo baxday kadib markii la ogaaday in boqolaal dhallinyaro afrikaan ah gaar ahaan haweenka loo diro warshadaha farsame ee diyaaradaha aan duuriha lahayn ee ku yaala gudaha ruushka warbixinno laga diyaariyey arrimahaas ayaa muujinaya in dhallinyaradan oo loo ballan qaaday mushaar iyo tababaro xirfadeed ay halkaas ku wajahayaan xaalado adag shaqo qasab ah iyo cabsi joogto ah oo la xiriirta ilaalin iyo dib u noqoshada dalkooda badeexadan ayaa soo shaacbaxday kadib markii sagaal nin lagu qabtay garoonka entibe ee dalka uganda iyaga oo loo diyaarinayay in loo duuliyo ruushka taas oo dhalisay hadaleyn xoogan oo fadeexad ku noqotay xukuumadda saliibiyadda ee ka dhisan kambaala oo lagu eedeeyey inay iyadu ka dambeyso qurista calooshoodu shaqaystayaashan siyaasiyiin yugandees ah ayaa qiray in ruushka uu si gaar ah u codsaday in la siiyo haween halkii laga sii lahaa rag iyaga oo ku sababiyey in raggu ay khatar u yihiin in ay ka horyimaadaan howlaha shaqo ee loo dirayo xogahan ayaa sidoo kale muujinayo in saraakiil yugandes ay hore u booqdeen saldhig ku yaala gudaha ruushka xilli ay jireen weeraro ay fulinayeen diyaaradaha aan duuliha lahayn ee ukraine taas oo sii kordhisay cadeymaha dhabta ah ee in mashruucan ay ka dambeyso dowladda uganda jazaaka allahu kheyran walaalka khaalid dabgeystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay warshada ganacsi oo ku taala magaalada boorame ee waqooyiga dalka soomaaliya habeennimadii xalay wuxuu dab xoogan qabsaday warshada sameysa furshaanta ama jodarayaasha ee degmada boorame ee gobolka awdal ee waqooyiga dalka soomaaliya iyadoona dabkaas saacado badan uu qaatay waxaana ugudbeyntii lagu guulaystay in dabkaasi la dumiyo iyadoona dabka uu geystay khasaare hantiyadeed waxaan ku sugannahay warshada furaashada ee degmada buuram ee magaceedu ah royal warshada furaashada lixdii maqlin ayuu dabaqabsaday ilaa haddana waan ku jirnaa waxaa kaloo noo soo dhimaday debdemiskii wajaale debdemiskii gabiiley guya oo barre dhammaan iyo hargeysa dhammaan way noo soo gulmadeen waxaan kula dagaalamayaa dabkaa iminka socda labiyo labiyo lixdan faarimaan iyo toddoba gaadhi oo debdemisa waxaa kaloo mahadnaqaya dhammaan bulshadii gobolka awdal gaar ahaan booyadihii boorme ku sugnaayoo dhan way nala joogaan waa kuwa biyahan siin iyo shacabka kale madaxii hore kooxda ridada soomaaliya ayaa mar kale ku eedeeyey xasan garguurta inuu doonayay inuu boobo doorasho gaaleedka kooxda ridada tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen marwaan moxamed shariif murtad oo mar soo noqday madaxii hore ee kooxda riddada soomaaliya ayaa mar kale ka hadlaya khilaafa ka dhex taagan mucaaradka riddada iyo xasan gurguurta ee salka ku haya arrimaha doorashooyinka wuxuu sheegay shariif murtad in xasan gurguurta danta ugu weyn ee uu ka leeyahay isdiiwaangelinta khasabka ah ay tahay inuu ku shubto doorashooyinka soo socda wuxuu sidoo kale ku eedeeyey inuu ka shaqeeyo gurguurta kala qaybsanaan siyaasadeed oo u dhexaysa siyaasiyiinta isagoona xitaa soo hadal qaaday inuu kala farfaray xubnihii mucaaradka ee golaha samatabixinta shariif murtad ayaa dhinaca kale soo hadal qaaday in kooxda riddada soomaaliya ay ku fashilantay dagaalkii ay kula jirtay mujaahidiinta isagoona sheegay in deegaano dhowr ah ay mujaahidiinta dib ula wareegeen wuxuu sidoo kale ku eedeeyey murtad xasan gurguurta inuu iska fiirsanayo damaca etoobiya ay ku doonayso inay ku boobto badda soomaaliya tan iyo markii uu sii xoogaystay khilaafka u dhexeeya mucaaradka iyo xasan gurguurte waxa ay soo tariyey eedeynta mucaaradka ay u jeedinayaan madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad gurguurte oo dowladdiisa riddada bilihii lasoo dhaafay sidoo kale ku mashquulsaneed boobka dhulka danta guuda iyo kuwa shacabka leeyihiin ee ku yaala magaalada muqdisho jazaaka allaahu khayran walaalka marwaan haweenka ku dhaqan ulasaamigee mudug ayaa hadiyada kala duwan ku wareejiyay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali haweenka muslimaadka ee wilaayada islaamiga mudug ayaa waxay ku wareejiyeen naqiibka wilaayada mudug naqiib cali maxamuud maalin hadiyaad ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ku ribaadaya furimaha dagaalka fakaare ku yaala degmada jawle gabdhaha waxay ku wareejiyeen agab fara badan oo isugu jira caagadaha dahaaran loorar busguda iyo waxyaabo kale ay ugu talagaleen ragga la xisaabtamaya maleeshiyaadka murtadiinta iyo gaalada cadaanka ee duulaanka ku soo qaaday deegaanada lagu maamula shareecada islaamka sheekh xasan shiikhow oo ka mid ah culimmada deegaanka ayaa kelimad towciyaa ka jeediyey waddanka hadda maanta jiraa oo la yaabayaa geedaha caleentoodan inta daaqno baa haddii qofku wixii uu cunaa calooshiisa ka soo baxee ayaa xoolaha saalada ariga camal ayaa ka imaanaysay buu yidhi nin saxaabiya oo ka sheekaynayey nimankii saas ahay boqorray noqdeen boqorro gobol kastaba nin inta loo dhiibay yuu boqor noqday diinta islaamka marka jihaadka marka laga hadlayo jaahiduu fii sabiilillaahi biamwaalikum wa anfusikum baa ilaahay yidhi subxaanahu nafta intaan la sheeginaa maalka la sheegaa maxaa yeelay haddii naftaani dee qofku ma dagaalami karo inuu yacni naf inuu helo maaha inuu helo wax yani uu ku dagaalamo yani hadda maanta dagaalka maanta jiraana waad ogtihiinoo wuxuu rabaa qoryow rabaa rasaasuu rabaa daawo qofka yacni habadu ku dhacdo lagu daaweeyow rabaa waxaas marka haddee ninka furunta ku jiraahay waxaas ma hayo asagu dadka kale ayaa waxa laga rabaa ayaa mucuno laga rabaa mucuno laga rabaa innagaa marka waxaa laga rabaa dee qofkii aan naftiisa dagaalku gelayn waa inuu dhaqaalaha wax ka bixiyo wey dhaqaale inuu bixiyo qofkii dhaqaalaha baxshaahu kaanamaa yacni min almujaahidiin buu kamid noqonaya waxaan ku wareejinay naqiibkeena hadiyaadkii aan ugu talagalnay geesiyaasha mujaahidiinta ku sugan furimaha dagaalka intaasiyo inka badanna waynu soo wadnaa waxaa yidhi haweenka muslimaadka ee degmada jawle ee wilaayada islaamiga ee mudug anagoo ah magacayda anku mucaayisha oo ka tirsan gabdhaha gobolka mudug jooga gaar ahaan degmada joole waxaan meeshan ka salaamayaa gaar ahaan mujaahidiinta meeshaan maanta waxaan u fadhinaa xaflad aan ku wareejinayno hadiyad yar oon ugu talagalna mujaahidiinta furmaha ku jira annagoo ah gabdhaha joole ku sugan waxaan meeshaan ku wareejinaynaa hadiyad hadiyadaasoo aan ugu talagalnay mujaahidiinta furmaha ku jira oo walaalaheenna oo ku ribaadaya furmaha la ribaadaya waxaan meeshaan hadiyadda haddaan tilmaamo waxaan meeshaan ku wareejinaynaa caagag kuwa dahaaran ah oo boqol caag ah iyo timir oo toban kartoon ah iyo toban jawaan oo buskud ah waxaan ku wareejinaynaa hadiyadaas naqiibkeena asaguna wuxuu kusii wareeji doonaa meesha loogu talagalo ummadda muslimiinta meel kastay joogaan waan salaamayaa khaasatan waxaan gaar ahaan u salaamayaa walaalaha mujaahidiinta meel kastay joogaan culimmada iyo gabdhaha muslimaadka ee ku nool gobolka mudug gaar ahaan degmada joole maanta waxaa meeshaan ku wareejinaynaa hadiyad hadiyadaasoo aa u wareejinayno walaalaha mujaahidiinta waxaan u dhiibaynaa hadiyadaas naqiibkeena beesha saruur naqiib cali maxamuud maalin waxaan leenahay hadiyadan oo ka kooban qol caag oo caagadaha dahaaran toban kartoono oo timir ah iyo toban jawaan oo buskud ah waxaan leenahay walaalaha mujaahidiinta marka hore intaasaan ay u guddoomaan wabacdeen waxaa leeyahay intaas iyo inka badanna dhexay kusoo jiraan insha allah waxaa leenahay walaalaha mujaahidiinta oo maanta furimaha ku jilib xiran waxaa leeyahay cadowgiina la sabartama cadowgiina waxaa leeyahay maanta wuu dhammaaday meesha oo maraayana waa la dareensan yahay naqiib cali maxamuud maalin oo goobta ku sugnaa ayaa kala wareegay wuxuuna sheegay in la gaarsiin doono insha allah halkii loogu talagalay hadiyaadka ay bixiyeen haweenka muslimaadka ee wilaayada mudug gabdhahan walaaladeeya ee mujaahidiinta ah ee hadiyadan qaaliga ah oo ay keeneen goobtaan ku soo bandhigeen ee maaragtay ay ka kooban ashyaa badan oo ay ka mid yihiin een agabka biyaha lagu qaato iyo cagadaha dahaaran iyo timir toban kartoon iyo toban kale oo maaragtay jawaana oo buskuda hadiyadaas ayay gabdhahaasi soo bandhigeen inay ilaahay dartiis ay maaragtay ugu kaalmeeyaan een mujaahidiinta een loona kaalmaysto cadowga ilaahay in maaragtay ay sidii loola dagaalami lahaa gabdhaha marka waan u ducaynayaa hadiyadaas qaaligaana waan ka guddoomay waxaan leeyahay walaalayaal idinku addoonsaday ee laydinka doonayay ayaad gudateen een waxa weeyaan een in jihaadka lagu darsado wixii la awoodo sidaas ayaa maaragtay aan amrannahay marka hantida midda maaragtay dhabarkeenna jirta iyo midda aan ku darsanayno ilaahay maaragtay jidkiisa een iyo jihaadka in lagu guto waa ay kala khayr badan yihiin midaasi waxa weeyaan waxaan geynaynaa meelo maaragtay aad og tihiin ayaan geynaynaa tanina waa waxa weeyaan kayd een ilaahay hortiisa aan ugu tegayno weeye waxaa laga yaabaa wixii aad adduunyo soo marteen inta kale yahood u baxsataan inay maaragtay oo jannada ilaahay iyo rablihiisa aad ku gaartaan inay maaragtay idinkaga maaragtay noqoto een furo idinkugu noqoto een marka waad ku mahadsan tihiin haweenka muslimaadka ayaa waxay ciidamada mujaahidiintu la garab taagan yihiin hadiyaadka kala duwan ay ugu talagaleen inay u kaashadaan dagaalka lagula jiro kuwa diidan in ummadda muslimiinta ay ku dhaqanto shareecada raxmaanka jazaaka allaahu khayran walaalka cabdiraxiin tiro askar isigu jirta xabashida ethoobiya iyo kuwa murtadiinta ayaa ku dhaawacmay howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida ethoobiya ee degmada bardaale oo kamid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxaana dagaalkaasi allah fadligiisa ku dhaawacmay hal askari oo ethoobiyaan ah dhanka kale wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xali howlgal qaraxa la beegsadeen xero maleeshiyaadka ridada ay ku leeyihiin xaafadda buula fatuure ee magaalada kismaayo waxaana qaraxaasi ku dhawaacmay saddex askari oo murtadiin ah boqolaal isugu jirta fuqaro iyo masaakiin ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo wilaaya saamiga ee shabeellada hoose ka qaybisay magaalada kuuyanbarow iyo deegaanada hoostaga faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen cabdiqani maxamed boqolaal ruux oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin kuna dhaqan magaalada kuunyo barrow iyo deegaanada hoostaga ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo sanadkan wilaayadu ay si weyn kaga qaybisay degmadaasi qaar ka mid ah fuqarada iyo masaakiinta sakada xoolaha nool la siiyey oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee al andalus ayaa muujiyey dareenkooda farxadeed iyagoona si weyn kaga mahad celiyey maamulka islaamiga ah waa dhowaa walaal magay waxaa la yihahdaa maxamed bashiir manuur la dhahaa waxaan joognaa duudheeraan joognaa walaalka duudheer maanta waxaa ka jira daka qaban ayaan ka jirtaaye waxaa liisiyey soddon shan neef eryaa liisiyey walaalka haa saasaan jecelahay insha allah inay ka bixiyaan saasaan jecelahay maamulka allah barakeeye insha allah maamulka kor allah ka dhigo magay aabow cali aabow balka waran maxaa luu siiyey shan iyo soddon neef eri ah oo culammada walaayada inaan dhaqaalaysto oo ii bato oo anigan daka ka dhiiba ayaan rajaynaya haddii ilaahay adno sheekh xasan cabdi gebgeba eroo soddon shan neef ah maamulkaysii dhaqodhaqaaleha anisan ka bixi waaya haddii ilaahay ni gaarsiiy haa ilaahay quraan quraan laqaday anigoo magacayga cabduqaadir ibraahin nuur maxamed cali layar laygu yaqaano taajirow soddon iyo shan neef oo ari ah arigu hoysiya wilaayada islaamka waxaan leeyahay aan ugu ducaynayaa dowladda islaamka ah in ilaahay guul uu siiya cadowga gaalada ah nagu soo duulan ilaahay inaan naga qabto dooyo maxamed dooyo soddon iyo shan neef eri ah waxaa i siisay walaayada islaamiga taasaa ka mahad calayna insha allahu tacaala arigaan inaan dhaqaalaysto sidii maanta aan layga sii walaalaheen ka gaarinin haddii sanadkan soo socda insha allahu tacaala waana aniga ka dadaala insha allah dowdheeraa joognaa maasha allah marka saka la qeybinahay soddon iyo shan neef eriyaa leysi culammada walaayada ay sita mustaqbalkeyga marka waxaa rajeeya markaan anay oo alxamdulillah maasha allah anay oo dhaqan oo tartiib maasha allah markaan
magacay waa xasan sheekh cabdalle waxaa leesii soddon iyo shan neef eri walaayada islaamiga maasha allah ir badanaa ka rajeynaa si koowaad inaa laga dhiibo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaa si habsami leh kaga soconaya qaybinta sakada xoolaha nool oo sanadkan si weyn ay kaga faa'iideysteen fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan wilaayadaasi jazaaka allahu khayran walaalka cabdiqani wulaasaamigee bakool ayaa ku boorisay bulshada ku dhaqan wilaayada inay sii xoojiyaan kaalinta ay kaga jiraan jihaadka bariga afrika walaalkeen xasan abdiraxmaan abu xasaan ee warbixintaasi inoo faahfaahinayo mujaahidiinta maanaa insha allah hadda ka hor ee ngudumboyd yan qobsadeen ogsantiin insha allahu tacaala allahu akbar allahu akbar taas marka insha allahu tacaala lankas un noomada kaalantis qaadadoy isagoo kelimad ka jeedinayay mid ka mida masaajidda ku yaala wilaayada salaadii maqrib kadib ayuu waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waxa uu bulshada ku nool wilaayada ugu baaqay inay sii wadaan jihaadka lagula jira cadowga islamarkaana aysan u kala harin iska dafcinta cadowga horarka ah ee kusoo duulay ku dhaqanka shareecada raxmaanka walaalayaal walaan dardaarmo umayba kumid ahaa aljihaadu fii sabiilillaahi dhallinyaradii umayba furmaha horeya ka jihaadahayaan markii umay la rahay fasaha gaadaan deegaanka bal ku dareemee juhdigaasuu sugahaya insha allahu tacaala hal lama laabooy hal ka hooy furmo hor hal buuyoy cadow ilaahay la xisaabtanaan wadankan haka duuli diintan haka duulaan marka mayba insha allahu hal sii lama laabooy sheikha ayaa tilmaamay in mujaahidiinta muddo labaatan sana ay ku jiraan dagaal jihaada oo ay isaga difaacayaan cadowga horarka ah ee kusoo duulay shareecada alleh haddana jihaadka uu maraya meeshii ugu wanaagsaneed abid islamarkaana cadowga uu jabay uuna dulloobay haddana uu maraya dharbaaxadii ugu dambeysay isagoo kelimadiisa sii wata ayuu tilmaamay in murtad xasan gurguurte uu maraya maxaa kugu watay dagaalkan islamarkaana uu ku jabay dhammaan duulaankii uu soo qaaday isagoo intaasi ku diray in mujaahidiinta hadda ay furteen dibna ay u soo ceshteen degmooyin iyo deegaano muddo ka maqnaa gacantooda kuwaasoo hadda ka mida degmooyinka iyo deegaanada lagu maamulayo shareecada raxmaanka wuxuu bulshada gaar ahaan dadka loo cudurdaaray oo waayeelada ay ku jiraan ugu baaqay inay u duceeyaan mujaahidiinta gaaladana ay habaaraan si gaar ahana ay ugu duceeyaan walaalahooda dhibaatada ku jira ee reer falastiin ee yuhuudda gumaadka iyo xasuuqa ay ku heeso mujaahidiinta labaatan sana ee dagaalka jaran dadka dagaalama aysan ahayteen awlaado shahiidaas isaga dhalan bilaanta garooboosii bilaantin ahayd awlaado ogoognagdaasi saas oo kale dadka soomaaliyeed oo muslimiinta eh kitaabka may waha eedi eeda may waa jihaadka taariikh wiinga kaleeyin ummadda soomaaliyeed marka maysiinka bishaareeyay gaalo ilaahi subxaanahu watacaala in garabya ku baheey calinsheena dhiyeey oo geeka may la raay geedi iyo inta ku bahaan inta inguuraan marka may waa taasa maraayan alana maley oo may la raay oo rumaysniin maleh meel ku bahanga waaysinyiin ilaahi subxaana watacaalaan gaalada inus ibiyey xasan sheekh maxamuud xamladii usagaadin ka fashilmay mujaahidiintana meelowyo markii hore walaa culeyska laagsaari diban qobsadeen meelo badan oo welijo marka mayba toban sano toban shan sano mujaahidiinta maanaa insha allah hadda ka hor ee ngudumboyd iyo qobsadeen ogsantiin insha allahu tacaala allahu akbar allahu akbar taas marka insha allahu tacaala lankas un noomada kaalantiis qaadadoy ilaahay hal ha tuugooy amiinkii markii lahaka ilaahay hal tuugooy bacda salawaat almafruuda salaado baadiyo may wahaa hal tuugo ilaahay subxaana watacaala walaalaheen falastiin dhibka ka jaraan arag haytaan mar kasta may waa fadhimanin yaalon falastiin wala dhibaatay ha suuqa ku socda arag haytaan waana dheega haytaan may waa kii oo waayeel ahoo ankaha koran ilaahay tuugooy habaarta marka gaalad hal habaaroy muslimiintan halan doohay jazaakum allahu khayran intaasaa kagabagabaayo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kelimadan uu jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan ayaa imaanaysa xilli mujaahidiinta allah fadligii ay sii xoojiyeen duulaanka ay ku qaadayaan degmooyinka iyo deegaanada murtadiinta ay ku sugnaayeen kuwaas oo in badan oo ka mida mujaahidiinta ay dib u soo ceshteen kadib markii ay xasuuqeen murtadiintii ku sugneed jazaaka allahu khayran walaalka abu xasaan hogaanka dhaqanka beesha luwa ayaa la guddoonsiiyey awaan marin xilli beesha kaalin muuqata kaga jirta halganka jihaadka walaalkeen bashiir muxudiin abu ayman ayaa warbixintaasi ku cibaadaysanaya qofkii aan dadka u mahadcelin allah uma mahadceliyo ayuu xadiid shariifa ku yidhi mucallimka iyo qaa'idka ummadan xabiibkeena moxamed sala allahu calayhi wasalam isaga oona siinaya duruus tarbawi ah oo ka tarjumaya qiyamka iyo akhlaaqda qofka muslimka ah dhanka kalena ina baraya jaanib ka mid ah mucaamalada wanaagsan ee ay tahay in lagula dhaqmo mujtamaca in qofka muslimka ah lagu ammaano laguna bogaadiyo acmaasha wanaagsan ee uu qabtay waa shay leh muhiimadiisa si loo dareensiiyo kaalintiisa looguna dhiirigeliyo inuu sii kordhiyo dadaalkiisa iyada oo laga duulayo tarbiyadaas wanaagsan iyo dariiqaasi qiimaha badan ee nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam inarbaray ayuu maamulka wilaayada islaamigaha ee baay wuxuu u istaagay sidii ugu mahadcelin lahaa abaalka wanaagsan ay mujaahidiintu u galeen qabaa'ilada dega wilaayada isagoo salaan bogaadin gaar ah uga dhigay mid ka mid ah qabaa'ilka dega gobolka oo dhexda u xirtay horumarinta xagga waxbarasho ee deegaankooda ugu horeyn sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bokool oo wafdiga qayb ka ahaa ayaa hadiyad gaar ah guddoonsiiyey suldaan cabdulwaaxid macalin xasan suldaanka guud ee beesha luway kadib dadaal hagar la-aan ah oo uu suldaanka ku bixiyey sidii uu ummaddiisa ugala dagaalami lahaa jahliga marka insha allahu tacaala may jeeladay suldaanka beelle in aan hadii gadoonsiyo allahu akbar suldaan abdiwaaxid suldaanka maanaa inta le mee wilaayada bokool oo kale haddaanna waalin aha lama xalaqa oo tasiixe lama macad oo taajil waqaare yalaha ka gebagabaaye marka insha allahu tacaala jazaaka allahu khayr wabaarak allahu fiik insha allahu tacaala horta kitaab qur'aanka waa insha allahu tacaala walaanka wiin oo qof muslum alin hadiyoono kitaab qur'aanka waa baarak allahu fiik jazaakum allahu khayr sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan hadiyadiisu inshaani kula gadoomi waan hadiyad qaali ow kitaabka ilaahay liiniibi anaga haytan insha allaahu saas oo kale mayla raayso usoo kalen allahniin badiya cimrijeyna allahniin barakaaye suusoo alaangnayna jeelada janatulfirdows allahna jeeladalana insha allahu martuu dhammaantay ma inku faa'iidaystay mar kale ha dhowaada insha allah xilli sanadihii u dambeeyey hoggaanka dhaqanka beesha luway ay ku howlanaayeen mashruuca isku-tashiga iyo horumarinta madaariista lagu barto qur-aanka iyo culimtiisa oo ay ugu dambeysay dhismaha macadka barashada qiraa'aadka imaam sakhaawi waxa uu maamulka wilaayada islaamigaha ee baay uu si gaara u abaalmariyey suldaan cabdilwaaxid iyo garbihiisa somadoonnada ah raggan way bahaayeenaa raggii walaayada islaamiga ee baayi kala ballami ani ilaahay shareecadiis koran gaadan haddii difaacati iyo haddii barasheetaab may haayena dadkii ballangaadi ini geed dheer iyo geed gaabanba an fuulan sidii ka hormarii fadin walbarashada degmad u furo may haayena allahu akbar alaabta suldaankanna insha allahu tacaala suldaan qusayn baaraka allahu fiik jazaaka allahu khayran ugaas adiina gobsoy ugaas cabdulaahi macalin isaaq isbogsi insha allah ugaas adiina gobsoy insha allahu tacaala baaraka allahu fiik adiina gobsoy jazaaka allahu khayran baaraka allahu fiik dhinaca kale maamulka wilaayada islaamigaha ee baay oo kaashanaya maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaab almujaahidiin waxay dadka reer ufurow ay ku abaalmariyeen macad lagu baran doono culumta shareecada sida uu goob fagaaraha kaga dhawaaqay sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay qodobka lamaad oo abaalmarin xelangmay buah معهد لأرو معهد الإمام النووي لتعليم العلوم الشرعية معهد مقاقة سلية أبا المرين هلا غروبيو والبرشو والبرشة اللي هو علمي علمي دلاي والبرشو والبرشة دلاس ما دام جهد إيد دال مثيل الله هاينا وقبائل كهرين إن قاعدة نساء خيارتنا كنا واجين غير كقاعدة دي ما ولايد أنقرتي iyo maktabkaba si guudba maktabka daacwada ee xarakatu shabaab iyo walaayada maylan goroday ini machad la kaxareeyi doono boqol arday oo maftuux ah muqararkii iyoonaytay manhajkana unile unishaanana haddii ilaahay ara kaasayna maybu ah miiskaasiin saaran yihiin insha allahu tacaalaa guud ahaan dadkii ka qaybgalay xafladii furitaanka macadka imaam sakhaawi ee degmada ufurow ayaa ka markhaati kacay dadaalka hagar la-aanta ah ee bulshada ufurow ay ku bixiyeen dhinaca horumarinta waxbarashada gaar ahaan madaarista lagu barto qur-aanka iyo culumtiisa jazaaka allahu khayran walaalka abu ayman guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkii duhurnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga landulus maanta waa naga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka duhurnimo andalus waxaa inoo suurtageliyey waan ugu mahadcelinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumasantihiin dhegeysiga warka duhurnimo andalus allah subxaana watacaala idinka ajar sii dhegeysiga idaacadda islaamiga alandalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak